لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب التعوذ من شر الفتن وغيرها wuxuu u baabaysan yahay tacawudkii iyo maangeliyadii ilaahay subxaanahu watacaala la maangelayey ee laga maangelayay min shari lfitani fitmooyinka sharkooda fitnada adduunyo fitnada maal fitnada qabri bal fitanta lagaa ilaahay subxaanahu watacaala la weydiisanayey inuu dee ruuxii kaba badbaadiyo isaga kaba maangeliyo wakayriha fitanta wixii aan ahaynba bal axaadiis ay nooguba iman doontaa haddii ala idhaah kollayna dee dacawaad baan kuba jirnay bal rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh dacooyinkiisii iyo istiicaadaadkiisii dee ay ahayd kollay isagoo cubuudiyadana xaqeedii gudanaya innaga iyo ummaddana uba jidaynaya bal ducada iyo istiicaadooyinkii muhimkaaydna inaba baraya taas baabay dee ducooyin kala duwan iyo istiicaadaad kala duwan aan u arki doonaa xadaثna abubakr bn abi shaybata وabu kuraybi wlfظ لأbi bakri qala xadaثna bn نmayri qala xadaثna هisham عan abihi عan caiشhaةa ana rasuula الlahi slى الlahu عalيه waslم kole hishaam waa hishaam bn curwa abihina waa curwaة bn zubayr caiشha waxay tidhi ana rasuula الlahi slى الlahu عalيه waslم kana wuxuu ahaa yadcuu mid ducaysa bihaa-ulaahi dacawaati dacooyinkan ama dacawaadkan buu ku ducaysanayay waana kuwan ducooyinkii oo wuxuu odhanayay rasuulkii ilaahay riwaayaadka qaarkoodna salaadaaba kuba timi dhexdeeda inuu ku odhanayeen allaahumma fa innii acuudu bika min fitnati الnaari wa cadaabi الnaar wa fitnati اlqabri wa cadaabi اlqabr wa min shari fitnati اlghinaa wa min shari fitnati اlfaqr وأعuudu bika min شhari fitnaة الmasيح الdajaal ilى akhir الducاء rasuulka ilaahay ducadan buu ku ducaysanayay oo wuxuu odhanaya allahuma fainii kolley faadu zaa'ida weeye bal in bukhaarي oo kale xadiidka riwaayadiisa inii unbuu kaba bilaabmayo fa'du kumay sugnayn ilaahay ow acuudu waan magangelayaa bika adaan ku magangelayaa min fitnaةi الnaari naarta fidnadeedaan kaa maangelayaa iyo wa cadaabi naari naarta cadaabkiisa oo naarta cadaabkeeda dee cadaabkeedu waa waxaan dee bal matalan gubashadan iyo wixii raacayay ee dhexdeeda kuba sugan ama fidnada waxaaba kuwa fasiraa koley saaxibulmufhim oo kale dalaalkii iyo hallowgii adduunyay taasi dhacaysa dee ruuxa gaadhsiinayay naarta cadaabkeeda taas bay fidnadu tahayba waxaa kaloo laguma fasiray dee fidnada sida xaafid ibnu xajar fatxulbaariya kuba sugan inay tahay su-aashan malaa'igtii khasanadeeda ahayd waa su-aal tawbiikeed waa la ogyahay xaaladoodii waa nooc cadaab iyo fidno kaba mida markaa iyaga lagu tuurayo ay weydiinayaan kulamaa ulqiya fiiha fawjun sa'alahum khazanatuhaa lam yaأtikum nadiir waa su-aal tawbiikeed iyo tahdiid waa nooc iyaduba fidnadii iyo cadaabkii kaba mid ah taas baana laguba fasiray oo taasna waa lagu fasiray fidnada naarta wa fitnati اlqabri qabriga fidnadiisiina ilaahu waan ku weydiisanayaa inaad iga badbaadiso qabriga fidnadiisu de marka ruuxa la geliyo ee qabrigiis dee ciiddii laguma rogee laga dareero kollay laba malag oo shaqadoodu taa taa uba imanaya su-aalay weydiinayaan markaa su-aashii hadduu sii dee toosnayd ee uu ku badbaadaya uu kuba jawaabi waayo oo iyada taas dee waata cadaabkiisuna kaba bilaabmayo haddaba fidnada qabrigu waxa weeye waa isagoon jawaab toosan ku jawaabin su-aalihii la weydiinaya waa fidno qabrigii uu kuba fidnoobay waxaana ka dhalanaya arrinkana waa cadaabi alqabr oo ama albaab naareed oo loo furayo dee sabarado waaweyn ay hayaan ay laba dhacaan iyo cadaab kale oo adigu bal dee waa kaa god naareedun uu noqonayo oo bal matalan fitnaduna waxay noqonaysaa waxaa su-aashii kaba dhalanaya jawaabta aan toosnayn uu kuba jawaabayo cadaabkiina waa wixii raacayay ee qabriga uu ku noqonayayba xufra min xufari الnaar acadana allahu minh wa min shari fitnati اlghinaa qaninimada fitnadeeda sharkiisaan ilaahu kaa badbaa aan ku weydiisanaya inaad iga magan geliso iyo wa min shari fitnati اlfaqr faqriga fitnadiisa isaguna sharka uu leeyahay fitna ama ay leedahay fitnadaasi ayaan ilaahu ku weydiisanaya inaad iga ilaaliso ood iga xafido ood igaba badbaadiso kolley ducooyinku weli way inoo socdaan iyo isticaadaadkii rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh umuurahan ilaahay waa ka ilaaliyo uu kaba wada xafiday ee gees baryadan ilaahay la baryayo tadaruca loo tadarucayo iyo magangeliyadu waaba cibaado horta rasuulka ilaahayna cibaadadaas iyo addoonnimada xaqeedii uu gudanayo cubuudiyada xaqeedii iyo khuduuca rabbigu u khuduucaya ducada weynoo kuba sugnayd arrinta kale ku suganna waa tacliimka uu ummadiisa barayo ee u jidaynayo inay waxyaalahan oo intaba dee iyagu ay halis u yihiin oo ruuxii aan ilaahay kaba badbaadini uu kuba dhacayo ay weydiistaan ilaahay inuu ka badbaadiyo oo bal dee waxa weeyaan iyadoo ducadii si guudba laynoo faray haddana ducooyinka rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ee way ka mudan yihiin duco kale o dhan oo laguma wada ducaysto waa ducooyinkaa jawaamicda waa isticaadaadkaa jawaamicda ah ee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ilah hi wamaa yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxan yuuxa afkiisii kaba soo baxayo ducada teedii muhimka ahayd ay ahayd in ilaahay lagu baryo isticaadaadka kuwoodii muhimkaa ay ahayd ilaahay in lababal matalan la magan galo oo isagii lagaba magan galo ayuu inoo jidaynayaa ina barayaa taasi waa tacliim iyo tashriic iyo tawaaduc iyo gudasho xaqii cubuudiyada uu gudanayo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh wa min shari markaa xaggan fitnat اlghinaa iyo fitnat اlfaqr kolley labadiiba dee rasuulka ilaahay qaninimo iyo faqri baan kaa magan galay muu odrhan ee waa sharka ay leeyihiin fidnada iyaga xaggooda kaba timaada waa laba xaaloo laga cabsanayo fidno iyaduna ama fidno iyadu ay kaba timaado oo faqriga markay noqoto ruuxii oo sabri waaya oo dee sabir la-aantaasi ay keento ku rido inuu xaaraam dee ugu dhaco ama shubha uguba dhaco ama waxa weeyaan uu dee bal sakad iyo cadho uu ilaahayba u cadhoodo baltan kaba cadhoodo wixii looba qadaray kaba dhalato bal taasi waa fidno iyo sharkeed waana waxa faqriga kaba imanayo de bal markaa rasuulka ilaahayna waa kaa ilaahay kaga magangeli jira si uu inaga inoo baro inooguma jideeyo taas qadnimaduna ee ruuxu hadduu isarko inuu ladan yahay oo uu kaaftoomay si ilaahay yihi kalaa ina alinsaana layadqى an ra'ahu اstagna markuu arko inuu kaaftoomay waa kibraya waa dooq iyo kibirkii ama asharkii iyo badarkii xaggaa kaba imanayay waa fidno ilaahay laga magan galo waxaa kaloo fidnadii noqonaysa xuquuqdii maalkani lahaa oo kuba bakayro oo uu gudan waayo xuquuqdii dee laguba lahaa ee maalkan kaba dhalanaysay iyadna waa fidno oo kale bixin uu ku bixiyo meelihii macaasidii iyo xumaantii iyo shahawaadkii ama wax baadila ama israafba ama waxaa dee kolley fakri iyo waxyaalahaasiyo uuba bixinayo waa fidno isagoon u meeldayin meesha uu ka soo kasbanayo oo dee waxa arrintiisu ay noqoto uun hami adduunyo intaad ururin karta ururiyo markaa dariiqii xaaraamta ahaa iyo xalaal iyo xaraam aan u kala dayin iyadna waa fidno waxyaalahaas oo dhami waa waxyaalo dee kaba imanaya qaninimadan ama faqrigan kaba imanaya bal markaa ilaahay buu deeta rasuulka ilaahay labadaba sharko ah fidnadaa iyaga xaggooda kaba imanaysa sharkooda ayuu ilaahay kaba magangeli jiray rasuulka ilaahay waa tashriican liummati wa aadaan lixaqi اlcubuudiya waxaa kaluu odhanaya rasuulka ilaahay o acuudu bika adaan ku magangelaya ilaahayow min shari fitnati اlmasiixi اdajaal kaa masiix waxay yidhaaheen masiix waxaa loo yidhi balika waa ficil bimacnaa mafcuulo say inoo dambaysaa labadiisa indhood mid ahaan baa tirtiranba ama uu la-yahayba taas baa loo yidhi ama masix faciil bmacnaa faacil oo dee likownihi yamsaxu larda waa ka dhulka ayaamo kooban walow ayaamaha qaar aan caadiba ahayn ayuu dhulkii ku wada marayaaba oo dee xagga maritaanka uu dhulkaba marayo ee waa masixu dalaala halka nebi ciise masixu markaa huda ou kaba yahay haddaba ka fidnadiisa sharkeedaan ilaahu kaa magangelaya waana inoo dambeeya axaadiitii dajaal weli waa inoo dambaysaa kitaabka akhirkiisa inooguba iman doontaa kolley kitaabka akhirkiisii weli waaban joognaaba rasuulka ilaahay baana wuxuu inoo sheegay salawaat ullaahi wasalaamu calayh nebi aadam abuurkiisii laga bilaabo ilaa qiyaamadu ay ka dhacayso fidno ka weyn taa dajaal inaanay adduunyada soo marin fidno taa dajaal kaba weyn inaanay adduunyada soo marin taas baa uguba weyn marka dee waxa weeye rasuulka ilaahay mana gaadhayn kumana fidnoobahaynbe waa arrinka aan sheegay marka horen horreysiiyeyba waana fidnatii ugu weyneeda adduunyo markaa dad adduunyaba soo marta haddaba taasna ilaah buu kaba magangeli jiray wuxuu odhanayana rasuulka ilaahay iyadoo salaadii aan tan kuba soo maray ducadii istiftaaxa allahuma qsil ilaahow maydh khadaayaaya gafafkayga waa dunuubaha aan sameeyey bimaa-i salji barafka biyihiisa iyo walbaradi baradku waa dhagxaantan yaryar ee dee xubuubtan iyaguba dee la soo dhacda roobka laba soo dhacda ee dee marka dambena iskaba baaba-do taasoo dee kolley waa buruudo jawiga iyo waxyaalahaas kaba dhalatay taasna ilaah kuba maydh oo adigu bal waxa weeyaan un kolley maqsuudku waa dembigaygii iga dahir oo iga nadiifiyo dee waxa weeyaan anwaacdii cafigaaga iyo anwaacdii makfiradaada ku igaga tirtir oo igaga suula dembigiiba weeyaan culimada qaarkood baa munaasabay muujiyaan xaggan waxay leeyihin de biyaha diiran baaba dhici karta xagga wasakiya haddii la suurinayo biyo qabow kaga sii habboonba inay wixii tirtiraan be dee inay dunuubtii waa waxaan naartu kaba dhalanayso waa waxaan dee lagu gubanayaba markaa ayn dee wixii gubasho iyo dad baktiin jirayna biyaha ayay ahaayeenbo haddaba markaa waxa weeyaanuun dee waa gubashadaa ka imanaysa dunuubtaydii cafigaaga iyo makfiradaadii igaga qabooji weeyaan oo baltaase bal waxa weeyaanun ilaah buu dembi dhaaf weydiisanayay dembigiisi inuu aada ugaba nadiifiyana weydiisanaya rasuulka ilaahay naqi ilaahu saaf yeel qalbi qalbigayga min alkhadaayaa gefafka ilaahu kaba saaf yeel iyo dunuubta kamaa naqayta saad uga nadiifisay athawb alabyada marada cad mida danaysa oo dee marada cad uskagii ma qarsato haddii hagaag loo maydhana wixii uu kaba tegayaa iyadna usagii ma qarsanaysa saas oo kale aniga dembigii igaba dahir oo qalbigayga ugaba dahir wabaacid foge beynii aniga dhexdaya wa beyna khadaayaaya kamaa baacadta bayna almashriqi waalmaqrib kolley xadiid abu hurayra warinayey oo ducada istiftaaxa ahaa oo ayaa oo saxiixa bukhaari kuba sugan ba ay tani kuba timi oo rasuulka ilaahay uu weydiiyu yihi markaa aamuskaagan aada aamusto takbiirta iyo qiraa'ada inta udhaxaysa maxaa tidhaahaa rasuulka ilaahay baa yidhi allahuma waxaan idhi allahuma baacid beyna wa beyna khadaayaa iyo ducooyinkan oo bal dee waxa weeyaan ducooyigan khaasatan qeybtan dambe walow aan idhi salaad dhexdeedna way soo aroortay xadiidkaa riwaayaadkiisa qaarkood oo bal matalan bukhaarina uu dee kitaabu salaadna waa kuba horreysiiyey baabu uba dhigtay baabu ducaa'i qabla salaamna waaba ku soo arooriyaa intaan salaada laga bixin ducadii la ducaysanayo atixiyaadkii waa lagu wada ducaysan karaa intan qeybtan dambena dee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxaan jumlada ugu dambaysa ayna inta dhexaa allahuma qsil khadaayaaya iyo ilaa bayna almashriqi waalmaqrib waxaa inooga sugan duca ulistiftaax inuu salaada markaa uu galo intaanu qiraa'ada bilaabin uu ku ducaysan jirayba allahuma ilaa kama kamaa baacadta si aad u kala dheeraysay bayna almashriq waalmaqrib oo macnaha waa dembigaygii iga dhaafuun iga nadiifi wax aathaaroo dembi iyaanay iguba hadhin markaa dee iksil khadaayaaya iyo naqi qalbii min alkhadaayaaya baacid beynii wa beyna khadaayaaya macnahaasay inoo wada faa'iideynaysaa allahuma ilaahayow fa inii kolley faduna waa taa horean soo sheegnay oo kale uun acuudu bika waan ku maangelayaa min alkasali wahsi aan wahsado taas baan kaa maangelayaa waa xun cudur xun weeye waa ruuxii isagoo kari karo camalkii saalixa inuu la yimaaduu kaba wahsado laba iman waayo taas baaba kasarku uu yahay oo adigu ama waaba daacadiyaynaan kuba koobinbe ruuxa wixii masaalixdiisa ayd tii diineed oo dee daacadii ay uguba horeyso masaalixdiisii iyadna adduunyo oo uu ka wahsado un isagoo qabsan karayo qudradii iyo awooddii leh taas bay tahay waana dee shay fool xunba weeye ama xun marka waxaana inoo raaci doonta riwaayaadka cajzi waa isagoo awoodba u waaya kariba waaya bal lafdi baa inoo dambeeya insha allah baabka kan ku xiga walharami gawbuwan kaa magan gelaya oo de waa khaasatan riwaayada inoo dambeysa say inooguba iman doonto oo ah min ana uradda ilaa ardal اlcumr weeye oo in lay celiyo cumrikiisa u liita ee uba xunoo ruuxu uu awood beelo oo dee waktigii hore oo yaraay oo kale dacfigii jiray oo kale iyo kuba noqdo caqligiisi iyo garashadiisi iyo waxaasi nuqsaamaan awooddiisa ay nuqsaanto uu ruux aan waxba qabsan karayn noqdo waa wax ilaahay laga magangelo rasuulka ilaahiyna kaga magan geli jiray xaalada caynkaase asaasan xaddii uu gaadho ama gabowga aada uhoo daran ee aada u dee liita haddaba taasna ilaah buu kaga magan gelayo allahuma inii acuudu bika fa inii acuudu bika min alkasali wاlharam wاlma'sami wاlmaqrab kole wاlma'sami macna اlismi weeye dembi oo wax dembiga inan ku dhacanay ilaah waan kaga magan gelaya walmaqrami qaan weeye oo waa wixii ruuxa ay laazimaysay inuu guto ama uu bixiyo taas baa maqrab maa yalzamu calayhi adaa-u inuu guta waxay laazimayso dee deynkii dadku uu kaba mid yahay ilaah buu kaga maangeli jiray rasuulka ilaahay taas kolley xadiidka riwaayadkiisa qaarkoodna waxaaba dee kitaabu salaad baynu kuba soo maray iyadoo rasuulka ilaahay wuu badsan jiray ducadan laguba yidhi oo ruux yidhi rasuulka ilaahay oo badana inta dee isticaadadaadan aad ilaahay ka magan gelayso maqrab iyo qaan iyo deynka rasuulka ilaahay wuxuu ihi sida xadiidku waa inoo horeeye oo isagoo sheegaya arrinkan iyo waxaan ugu badsanayey ina arajula idaa garib xadatha fakadab wawacada faakhlaf shaksigu haddii uu deynoobo deynkii wuxuu ku bixiyana maba haysto dee ballan buu waxbuu sheegaa wuu warramaayo ruuxii waktigaasaan kusinaya waxyaalo idhaa been buu sheegaa ballan buu qaadaa isa isagoo idhaa waktigaasaan bixinaya waxyaalo markaasuu ballankiisiina ma oofiyo oo dee labadaa xaalo alkadim fi lxadiid iyo alkhulf lwacdi labaduba waa tii dee iyadoo nifaaqi khisaashiisii ay kaba mid ahaayeenba degaas kalena qalbigiisi waa kaa kuba shuqloonaanaya haddii uu dhinto intaanu bixina waaba kanoo naftiisii ama maqaamkiisii fiicnaa waaba ka xidhnaanaya inta deynkii lagaba bixinayo bal waa aahaarta xun oo deynku uu leeyahay bal markaa rasuulka ilaahay tanna ilahay buu kaga magangeli jiray allahum fa inii acuudu bika min alkasl wاlharami wاlma'sami wاlmaqrab isticaadaadku way noo socdaano kolley dee waana sharaxnaybe وxadaثnah abu quraybi qaala xadaثna abu mucaawiyaةa wakiicu can hishaam bihada اlisnaadi baabu tacawudi min alcajzi walkasali wagayri isticaadaad baa inoo socdo kolley haddii dee alfaadi inagu soo noqdaan waxba laqba dambe ama dee macnayn dambe inoogama baahna waa magangeryadii ilaahay laga magangelayay cajzi waa awood daro ruuxuu qudraba wixii u waayo uu kuba qabsan kari waayo anu qabsan karahay iyo wahsi wixii uu kaba wahsadayo waxyaalo kaleba xadaثna yaxya bnu ayuba qaala xadaثna bnu culayata qaala o akhbaranaa sulaymaan utaymiyu oo ibnu culaya ama ismaaciil baa wuxuu yihi wa akhbarana owda waxaa dhici karta inay caadifo tahay oo in idhaaho dee uu yihi xadaثanaa fulan hebel baaba saa noo sheegay oo ama dee w imaka halkan ay kuba cadfanayd kale wa akhbarana oo xadiidkii waa kana sulaymaan utaymiyo qaala xadaثanaa anas bnu maliki qaala kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yaquul allahuma inii acuudu bika min alcajzi wاlkasl waan ka soo baxnay kuwa imaka cajzigana waan raaciyay markii hore wاljubni wاlharam wاljubni ilaahow waxaan kaa magangelaya aan ku magangelaya oon ku weydiisanaya inaad iga ilaaliso fulaynimo iyo wاlharami gabow iyo wاlbkli bakaylnimo alharamka waa taa marka horeba ay nooguma sugnayd xadiidkii hore jubniga iyo bkliguna waxa weeyaan dee iyaduna waa laba sifo oo iyaguna madmuumo waa kaa rasuulka ilaahi ilaahay weydiisanayey inuu ka xafido ka ilaaliyo ama uu kaba maangelayey labadoodaba waxaa ku sugan bay culimadu yidhaahaan taqsiir waajibaadka gudashadoodii lagu gaboodfalo iyo xuquuqdii ilaahaye looba qumayey munkarkii la suurinayey iyo aliqlaad cala alcusaat ruuxu dee haddii uu markaa jumnigii waajibaadkii saarnaayo xataa jihaad kaba saarnaa bal kaba saarnaa alamru bilmacruuf iyo annahyi can ilmunkar iyo umuuraha caynkaasa uma qumayo ukhrigiina dee xaqii ilaahay sida zakadii oo kale iyo wixii kale nafaqaad iyo kafaaraad iyo dee nafaqaadkii kale saarnaa iyo wixii buu ku bakhaylaya oo bal matalan taas bal haddaba markaa ilaahay buu subxaana watacaa ilaahay buu dee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh weydiisanayey inuu labadaa sifo ee madmuumka labadaba ka ilaaliyo ka xafido oo kaba dhowro oo de iyaga markaa haddii uu ruuxu kaba badbaadana dee cibaadaadkiibaa ugaba taam noqonayo xuquuqdii lagu lahaa iyo bal umuurihiibuu gudanayaaba kii madluumka nusradiisi iyo jihaadkii iyo waxyaalaha xuquuqdii maalkuu gutay iyo infaaqii iyo juudkii iyo waxyaalaha caynkaasa ayuu kuba sifoobaya wاljubni wاlharami wاlbkli wacuudu bika ilaahu waan ku magan gelaya min cadaabi اlqabri qabriga cadaabkiisa wa min fitnati اlmaxyaa nolosha fidnadeed iyo walmaat almaxyaa iyo almamaat macnaa alxayaat iyo almamaat weeye waa masder miimiyo labaduba waa noloshu fidnada ay leedaho war intaa uu ruuxu nool yahay oo dhan waxa kuba yimaadee fidno ah taas bay noqon fidnadu dee shahawaad uu raaco haba noqoto shubahaad isagay kuba dhaco haba noqoto waxyaalihii adigu bal kolley fidnaba ahaa guud ahaan hawadiisi iyo dalaalaadka iyo jahalaadka iyo wixii ruuxa kuba imanayay intaa uu nool yahay oo dhan ayay noqonaysaa mamaadna laga bilaabo waqtigaa dee nafta ay kaba baxayso iyo wixii ka dambeeye weeye oo dee sakaraadkii oo khaatimadii kaba xumaato iyadoo dee qabrigii iyo cadaabkiisii iyo fitantiisii iyo bal nolosha fidnada waxa weeyaan intaa la nooliyay fidnadeed iyo dhimashadaba fidnadeeda ayaan ilaahu ka ammaan gelaya ayuu odhan jiray rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal kolleyna umuuraha waata aan soo sheegnay waxaa axaadiis ay nooguba suganuun in aadna la ysugu adkeynayo ay mustaxab tahay baryadan ilaahay laba baryayo waa mid si guud gees kalena iyo isticaado waxyaalahan rasuulka ilaahay ilaahay uu kaba maangeli jiray in ilaahay lagaba maangalo xagga ducada iyo bacda zuhaad oo kale iyo barhkood baa lagaba soo naqliyay waxaaba roon ruuxu inuu ducada iyo fara kaba qaado dee qadaha ilaahiya taa uba hoggaansama istislaam iyo qadarkii ilaahay isagoo dee uu rumaysnaaba uba hoggaansamayo kuwa qaarkood baa waxay yidhahan ba hadduu muslimiintii u ducaynayo o fiicantay lakiin markay naftiisa noqoto waxaaba did laakiin dee say dee waxa weeye nusuustii inooguba timi rasuulka ilaahayna inoogaba sugan culimadii ahl alfataawa fi lamsaar iyo dee taasna ay kuba itifaaqsan yihiin iyo dee ahl almacaarif kuwoodii aada u muxaqiqiinta ahaa ducadan iyo umuurahan ilaahay walow wuxuba ay wada qadar yihiin ducadna qadarkii bay kaba mid tahay bal iyaduna waxaa rasuulka ilaahay inoo sheegay ducadu wax dhacay oo soo degayo balaayo aha iyo waxaan weli iman labadaba inay wax kaba tarayso tanna ilaah baa qadaray ruux hadduu ducaysay in waxaan ama laga fudaydinayo ama lagaba kor yeelayo ama laga celinayana qadarka unbay kaba mid tahay oo waa kaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh acrafu nnaasi birabbi wa sayid lmutawakiliin uu ducaysan jiro bal markaa waxa weeye ducooyinka waa lala imanayaa dee wixii qadarku waa halkii laakiin iyadii baaba qadarkii kaa mida iyadii baaba ruuxu hadduu ducaysto alxaarkaa wax kuba yimina inay kaba fudaydiso ama lagaba kor yeelo waxaan weli imanna ay celiso iyo dee intuba ay ahaydna qadaro hadduu ruuxu ducaystay in saas arrintiisu ay noqonayso taasna ay qadarkii kaa mitay inaguna wixii kale warma hayno geed kalena waaba baryo baryadani waa cibaado ilaahay la caabudayo waxaa kaloo rasuulka ilaahay inoo sheegay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kolley ilaah baa ku ballan qaado ducadii uu aqbalayaaye ama ruuxa dee ilaahay uu aqbalayaa horta ee aqbalkiisaasa ama wixii uu doonayay buu siin ama kol kol isagoo ducaysay oo ducaysay baa wax kale looguba bedelayaa balaayo lagaga daafaca ha noqoto wax kaloo uga fiicnaa inuu helo laguba siiyo ha noqoto waxaa ducadii waa loo aqbalay waxaa la arkaa inaanu dareersanayo isaga wuxun baa dee meel ugu dheganaay uu sugayay laakiin wax ka fiican baa laguba siiyey dhib kusoo socoto weyn oo hadhow waxan hadduu helana aanay waxba uga tarteen baa lagaba daafacay ilahay ducadii waa aqbalay laakiin de waa ilaahay uu aqbalaya laakiin waa siduu doonayo ko ee isaga u aqbalo iyo waktigu doonaya waxaa dhici karta ducadii in la aqbale laakiin beri dambe uu helo haddaanu ina aanu helin oo aanay noqon iyadii aanu helin wax lamida aanu ku helin wax balaayo lagaga daafacaanu jirin cibaaday u noqonaysaa ducadani sida salaadii iyo soomkii ajri aakhiro loogu kaydiyo aakhiro uu sawaabkeedi helo kolley markaa ducadii dhulka uma dhacayso ama wixii baabu heli haddaanu wixii helin wax lamidaabu helaya uga nafci badan balaayaa lagaga daafacaya haddaan intaas midi dhicinna ajri iyo sawaab u qormaya ayay tahay tawaaducan iyo khuduucan iyo isbahimiintan uu rabbigii u muujisanaya baahida uu isagu baahan yahay rabbigiina uu yahay kaa qaniga ah cid kastaba ka maalan kaba ka dee isagu qani kaba ah uu yahay taas baana cibaado weyn noqonaysa waana kaa rasuulka ilahi yihi baa adducaa huwa alcibaada ducadu ama mukhl cibaadaba sidii xadiidkuba yimi oo kolley markaa ruuxu nafcigeedi iyo faa'iidadeedii waa helaya ama ajri aan ha ku helo ama wixii uu doonaya ha ku helo ama wax kaloo ilaahayba og dee sida maslaxadiise loogu bedelay haba jirto ama balaayaha lagaga daafaco markaa in laga caajisa maaha in la badsado maaha ilaahina subxaanaه watacaala fadligiisu dee waa kaaba kaabo badan oo taasba weeye waana ti aynu soo marnayna fain allaha laa yatacaadamhu calayhi shay shay dee isaga ku weyni ma jirto ruuxu himadiisii ha weyneeyo baryadiisi ha badiyo ducooyinkan rasuulka ilaahay noogala sugnaadayna ee waa kuwii ugu ahamsanaayey duco jawaamicda ahaa ee laguba ducaysanayo iyaguna ee ihtimaam gaar iyo cinaayo gaara ayay leeyihiin ruuxu kun uu kuba dadaalo inuu barto xafido kuna ducaysto ee ilaahayna markaa waxyaalahan uu rasuulka ilaahay ka magan galay uu kaba magan galo وxdثna أbو كاmل قال xdثna يزيد بن زريع xا وxdثna محمد بن عبدالأعلى قال xdثna معتبر kiلاahma عن التيمي waa xadيiثkii hore un waa سلaيمان تيمigii markii horeba عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غayر أن يزيد laysa في xadيiثihi kumay sugnayn qowله ومن فiتنة المحيا والمt ujeedadu يزيد بن زريع iyo معتمر بن سلaيمان oo aabihii ka warinaya sinaayo سلaيمان تيمي bay xadيiثka ka wada wariyeen marka xadiidka yaziid ibnu zureec intan waa min fitna min fitnati almaxya walmumaat ee ugu dambeysay ayaan xadiidkiisa ku sugnayna inta horu isaga ku dhammaaday riwaayadiisu riwaayadda laakiin sula markaa muctamir ibnu sulaymaan waxay la mid tahay riwaayadii markaa aynu hore inu soo aragnay ibnu culaya ama ismaaciil ibnu ibraahim oo iyadu way dee intaa hore oo dhanba way ku wada sugnaayeen xdثna أbو كرayb qال محamed بن العلاء qال أخبرna بن mراk عن سلaيمان التيمي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رasuulka ilaahay تacawada uu magan galay ilaahay buu magan galay min أشhyاء أشhyاء ذakrha ay ذakrha أنس iyo والbkل مaعnaha xadيidka ba dee dريqa iبن mبarak waan alfaadi wata aynu hore usoo aragnay ma tirsana wuu ijmaaliyey waxyaaluhu ilaahay ka magan galay waxaana waxyaalihii ka magan galay ka mid ahaa albukl ee waxyaalihii kalena riwaayaadkii horena waa xadiidkii horena ayay nooguba dhan yihin xadaثna abubakr بn naafici اlcabdiy qal xadaثna bahs بn asad اlcamiy qal xadaثna haarun بn اacwar xadaثna شhucayb بn اxabxaab kale haarun اacwar abu cabdالlaahi waa nin atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa kamida waana nin siqaa xaafid kolle cibaaro ka duwan haba idhahdee rag baa kala duwan baa tawsiiqiyey waana muslimna xadiidkeenan buu ku leeyahy waa xadiidkan oo fardi ah ayuu ku leeyahy kitaabka muslim wuxuu yihi markaa xadaثna شhucayb bn اxabxaabi can anasin qaala kana الnabiyu salى الlahu عalayه wasalam yadcuu waa ducaysanayay bihaؤulaaءi dacawaati اللهمa إني أعوuذ بka من البkل والكسل وأrdل الcمر waa halkii hرمka oo hرمka waxaa looga jeedaa waa dee cمri kiisa liita ee أrdل الcمر iyo وعdاaب الqبر وفiنة المحيا والmاt taas buu ku ducaysan jiray bاب في التacawd من سوء القضاء وdرك الشhقاء وغayrه waxyaalo kalaa la socdee bal ilaahay weydiisigii la weydiisanayay inuu ruuxii ka ilaaliyo ka badbaadiyo qado iyo bal xog xumidii macnaha waa wixii isaga loo qadaray oo dee qadaha ilaahay axkaamtiisa oo dhame waa taa wada fiican kula umuurihi waayade kula qada'ihi xasan laakiin waa almaqdi waa wixii ruuxan dee gaar ahaan isaga asiibayay dee taasi wax kolkol isaga binafsi marka binisbati lahu wax aan toostayn oo dhibla waayay noqonaysaaba dee say wax fiicanna uuma noqonayso haddaba waa qado iyo wax ruuxa loo qadaray xumidii iyo wadaraki shaqaa'i waa rafaad iyo halaag haleelitaankiisa uu ruuxii haleelayo wagayri waa xadiidka alfaadiisi wax kaba mid ah xadaثnي cمر بن نaqid وزهر بن حرب qال xadaثna سفyاan بن عuyaynةa qال xadaثnي صمي عن أbي صالح عن أbي هريرaةa أن النبيa صلى الله عليه وسلم kاna yتacawd kale sanadku waa dadkii aan soo arki jirnay sumayina waa dee mowla abibكر بن cabdالرحمن بن الxاrث بن هiشhاm ayuu mowlihiisa ahaa kale waanan dadkii صaxaabadii wax ka soo gaadhay lakiin aan laba kulmin marar kala duwan baynu kitaabka ilaa salaadiya kuba soo arkaynay oo horeynu waa nin dee kitaabka kusoo noqnoqda bal bukhaari iyo muslimna wax sumayi la yidhaha ninkan un baa jira abu daud iyo tirmidi iyo nasaa-i baa nin kaleo sumayi ibnu qays la yidhaha isla dabaqa yihin oo majuula iyaguna wax ka wariyey waxaa kutubta lixda ah sumayi magacan wax liibo waaba intaasun ninkan oo kutubta lixdaa ku wada sugan oo dee markaa ninkaas siqada ee isqaan kaleba ah iyo sumay ibnu qays laba yidhaaho oo majhuula oo abu da-uud iyo tirmidi iyo nasaa-i kutubtooda kuba sugan intaasaa wax magacan bale jira waana abubakr ibn cabdiraxmaan ayuu mawlihiis ahaa kollay boqol iyo soddonkii hijirada ayaa qudayd la dilay lagu dilay meesha laydha bal waxa weeyaan kollay qolooyinkeena taqriiban isna waxa dhici karta dee ninkaan istilaax isla soo inuu bal masalan dhigto un dee sanadii soddonaad baa qudayd laguma dila cibaaro saasa u dhigto kolleyna dee isilaaxiisa wuxuu yahay kolla boqol buu gooyaa kolna laba boqol oo macnaa cadadkan uu sheegayo soddon afartan konton haba sheego ama labaatan kol dee waxa maqan boqol oo boqol baa la raaciyaa kolna waxaa la raaciyaa labaa la raaciyaa kolkol ninkaan isilaaxiisa la socona hadduu isla u bedel ishkaalaba dhaco sida qolooyinkan dee kitaabkan aad u heerka sareeya ibnu cabdilbarre dee kutubta islaamka kuwooda ugu ahamsana mashruuxda axaadiida kuwooda ugu ahamsanba kaba mid ah atamhiid muwada'a sharaxiisa oo kale ajsaadiisa hore qolooyinka madbaceeyo o kale cibaarada xaafid bay qaadanayeen laakiin hadday ku daayaan tiisuune waxay wada bedelayaan raqamkiiyo wixii bay bedelaan markaasa halkii uu soddon yidhi oo soddonkiiba odhan meel toddobaatan arrinkuna taas maayo dee waxaa qadaran ama boqol baa raacsan dabaqaday xadidanta kol hadduu ninkuu saddexaadba soo gaadho dabaqada saddexaad saalisaba yahay haddii uu boqolkii hijirada ka horeeya uu caddaynaya laakiin haddii kaleu caadiyay saalisa ilaa saamina waa qolada saddexaad ilaa qolada sideedaad markuu wax sheego tirada uu leeya way dhinteen boqol baa la socdo wixii ka duwanna uu caddeeya sideeda u caddaynaya hadduu taasicaba soo gaadho oo taasaca iyo markaa qolada sagaalaad iyo kobiy tobnaad iyo labiy tobnaad saddex qolun bay noqonayaan haddii dee ruuxu horow dhintay uu sheegayaaye laakiin hadduu yidhaha imaka isagoo nin taasica ama caashira soddonkii buu dhintay waxay ka dhigan tahay laba boqol iyo soddonkii weeye laba boqol iyo soddonkii wey isilaaxiisana hore u caddeeya laakiin dee kol kol bay dee hadda arkaysa raggaa kutubta madbacayn iyo waxyaalahaas aqlaado iyo waxyaalo saasoo kol kol dhaceen bal waxaan leeyahy ninku waa nin saasa wuxuu yihi markaa can abi hurayrata ana nebiya waxaa leeyahy in ujeedadu ciddina taqriib adeegsanaysa ama isticmaalaysa waxyaalihiisa istilaaxaadkiisa in loo baraarugaa muhim ayaa mudan wey ana nebiya salى اllahu alayه wasalam kaana wuxua yatacawadu mid ilaahay magan gala min suءi اlqadaa'i waa qado iyo wax ruuxa loo xukumo loo qadaray xumidiisa oo bal waxa weeyaan dee kaas wa min daraki shaqaa'i kalley ra-da way fadxisantahy waana isoo naqliyay in la reebo macna alilxaaq walidraak un weeye haleelitaanka isaga rafaad iyo halaag uu ruuxii haleelo wa min shamaatati alacdaay waa dadkii colka ay ahaayeen ama colka digashadeed waa shamaatat alacdaa waxa weeye waa dee ruuxii oo ninkii cadowgiisa kollay ku digto kuwa farxa dee balaayo heshay waa shay dee ruuxa iyadooy dhibi haysato haddana digashadaasi waa dhib kale oo ruuxii dee qalbigiisii aada u taabanaya haddaba dee kolley waxaa cadowguna keenaya digashadiisa iyo farxaddiisa kuma farxo waa wax dhib weyn oo ruuxan asiibtay weeye iyo musiibo ku habsatay bal taasna ilaah buu kaga magangelayay wa min jahdi اlbalaa'i balaayo iyadna mashaqadeed iyo rafaadkeed xadiidka kalan baa inoo dambeeye horta rasuulka ilaahay umuuraha dee isticaadadiisu waa taa aynu soo marray oo kale bal xadiidkan duruqdiisa qaarkood baa waxaa kuba yimi tacawaduu billaahi min suuءi اlqaضاء waa amar uu ina amrayo oo rasuulka ilaahi ina amrayo oo ilaahay magan gala oo waxaa ka magan gashaan waxyaalaha caynkana kaama magan gala waa umuuro dee kolley dhibtii iyo rafaadkii hadday tahay mid adduunye iyo mid aakhiraba intan bay kuba koobnaanaysaa wixii ruuxa mashaqo iyo dhib iyo kadeed helaya ama adduunha ku helayn ama aakhire intan kama baxayso waxaana uu sheeku leeyahy raximah اllahu taعala min imaam nawi halkan su qada waxaa soo gelaya dee xaggii diintii oo kale adduunyadii ruuxa badankiisii maalkiisii ehelkiisii khaatimadii xumaatay intuba oo wax isagii loo xukmiyey ama loo qadaray oo dee xun oo dhib u leh oo isagaba haleesha daraku shaqaana wuxuu kaba dhigayaa umuurtii aakhira waa shaqinimo u ama halaag shaqa waa halaagune isaga haleelo umuurtii aakhiraba dee shabatlacdaana kolley waa waxaan inahan kaba baxsanayn iyaduna jahd albalana markaynu ba'da hala la fadxiyo ee hamzadana la gaadhayo kolley ba'du way fadxisan tahay la mado haddii albila laba yidhaaho oo ba'da la kasriyana waxba waa maqsuur buu noqdaayo lama mado ayuu noqon marka de albalana waa dee imtixaankii iyo rafaadkii waa kiisii mashaqada lahaa weeyaan oo ibnu cumar ba halkan wuxuu kuba fasirayba qilat lciyaal nimaya qilat lmaali wa karat lciyaal xoolahoo yar iyo ciyaalkii oba badan laakiin dee taa culimadu waxay leeyihin may waa fardu min afraadi jahdi lbalawd maha intaasu kuma koobne waa qeyb unbuu kaba mid yahay balaayada iyo imtixaanka iyo masaa'ibta rafaadkeeda albalana waa alxalla shaaqa waa xaalada adag ee ruuxa kuba timaadee o dhici karta aanu qaadiba ka lahayn taasna wax ka mida un weeye laakiin intaa kumaba koobne rasuulka ilaahay isagu waa la iman jiray innagana waa ina faray oo saan leeyahay xadiidka duruqdiisa qaarkood inaynu ilaahay subxaana watacaala umuuraha kaba magan gallo weydiisanayno waxaan inaga xafido inaga badbaadiyo qaala camru camr ba wuxuu yihi fii xadiiihi waa xadiidkiisa camrigaag laba sheekh baan soo aragno waa zuhayr ibnu xarbin iyo camr ibnu moxamed inaaqid labadaasaa muslim ka wada wariyey sheekh keliyana way lahaayeenoo waa sufyaan ibnu cuyeyna markaa zuhayr isagu xadiidku wuu wada socday riwaayadiisa camrin bay riwaayadiisa hadalkani la socdo o wuxuu yihi qaala sufyaanu sufyaan baa wuxuu yihi waa sufyaan ibnu cuyeyna ashuku waxaa shaki igaga jira oo waan shakisnayo ani anigu zidtu inaan ziyaadiyey waaxidata minha macnaa jublooyinkan ama umuurahan afarta ah ee suulqadaa iyo daraku shaqaa shamaatat lacdaa jahd lbalaa mid ahaan inaan ziyaadiyey oo macnaa xadiidku saddex uu ahaa khaslo anigu khaslo aan ku daray khasladiina waa garan la-yahay bal wuxuu leeyahay shaki baa igaga jira taasi waa sida muslim kitaabkeena dhacday riwaayada camrin naaqid bukhaarigoo kaleo xadiidka la wadaagsadee muslim dee duruqa ku wariye laakiin cali bnu madini oo isaguna min kibaari asxaabi sufyaan xadiidku waa xadiidka sufyaane sufyaan baa laga wada warinayaaye isaga waxaa kuma sugnayd saxiixa bukhaari cali bnu madini can sufyaanna way ahayde qaala sufyaanu alxadiidu halaaثun zidtu ana waaxidata laa adri ayatuhuna hiy eg xadiidku waa saddex maaha imaka saddex buu ahaa khaslo ujeeddada saddex khaslo xadiidku ah mid baan anigu ku daray laakiin tii ay ahayd ma garanayo bal taas weeye kolley markaa riwaayaadka haddaan eegno sufyaan oo kale asxaabtiisii kan waana ahayna lafdigan muslim lafdigaa bukhaarina dee shaki ma jiro horta midi waa ziyaadoo saddex baa waa xadiidka marfuuci isagaa mid ku daray markaa barhkood iyagoon kala soocin bay sida dee riwaayada zuhayr oo kala dhaceen barhkood san oo kale ayay dhaceen inay mid ziyaado tahe laakiin midii aan taxdiid kuma sugnayn laakiin duruqda xadiidka uu leeyahay iyo a'imadii kale warisay barhkood isaa ismaaciili iyo qolooyin kale ayaa maxay ku wariyeen barhkood inay saddex ku gaabsadeen oo shamatatulacdaa aanay laba socon barhkood iyagoo saddexdii sheegay inuu shamatatulacdaa iyo hadalkii uu kaba soocayna ay jirtay markaa khaslada ziyaadada ah ee xadiidka marka hore aan asalkiisa la socon ee sufyaan ku kordhiyey halkan waa shamaatatulacdaa taasba weeye horta waa mid gees kalena waxay leeyihin culimadu xagga macnaha dee waaba isku waatay keenayso oo suulqadaa ruuxa haddii uu kuba yimaado dee cadowgiisi waa ku diganayaa haddii daraka shaqaan eegnana dhigashadii cadowgu way iska imanaysaa jahlulbalaa haddii la yidhaahna macnaa kolley mid kastaba nashamaata tulucadaha intan kama baxayso oo waayo dhib ruuxa ama ruuxii cadowgiisa wax helay oo de halkii dee ruuxii ka naxayey uu naxaye uu damqanaya kii cadowgaa waa ku diganayaayo marka intuba waa way keenayaan digashadii markaa isagu waxa weeyaan saddexdii khaslaba waa shamaatat ilacdaa way kaba iman kartaayo bal saddexa khaslee kale weeye marka mus maxaa dhacay oo sufyaan uuba kordhiyey kolle markaan aragna riwaayaadkaa kale barhkood ay kala sooceen culamadu intay ku xambaareen waxa weeye saddexdan sideeduu u warin jiray waanu ka sooci jiray tan kale oo u arkay inay dhib leedahay iyo dee iyadoo ruuxa dhibaatada iyo rafaadka haysto oo dhibaato kaloo kusoo biirtay in cadowgiisii ay ku diganayaanna oo wax kaloo dee ruuxu aada uga xanuunsanayo qalbigiisii gubaya ama naftiisii dhibaysoo kuba soo biirtay tii buu u kordhiyey laakiin uu ka sooci jiray mala bimuruuri lwaqti ayaa maxaa dhacay inay dee uu iloobay tiitay ahayd oo ti ay tay ahayd oo de insaankii waa sahwi baa ku imanaya nisaab baa kuba iman dadkii markaa hore uga yimi uga wariyeyna way kala sooceen dee markii dambena waa tan oo qoloyinkii dee san kalena looga wariyey markaa isagoo xusuusay inuu mid siyaadiyey ayaa dee waqtigii dambea sahwigani kuba yimo labadu ay iskagaba darsameene bal waxaan leenahay ta ziyaadada ah waa shamaatat ulacdaa saddexdaa kale ayay tahayna saddexdii khisaashii marfuuca ahayd tanna waxa weeyaan kama baxsano un saddexdaa kama baxayso mid kastaba shamaatatulacdaa way kaba imanaysaa markaa saddexaasba ah kuwii shaamilka ahaayee bal taas rasuulka ilaahaylayna baray inaan ilaahay subxaana watacaala weydiisano inuu inagaba badbaadiyo xagga marka la eego cibaaraadkana sajci baa kuwada sugan oo eg hamsay kuwada dhammaanayaan iyo aliftaa kaba horeyso eg suulqada iyo bal mثalا darka shaqaa shamatat acdaa in marka sajciguna uu anu takaluf iyo ruuxu wuxuu iska doondoonay oo sa dee kutubta qaarkood khudbooyinkooda iyo ama khudabada qaarkoo kale iyo aan laguma arko dee wax ruuxu ka fikiray u fiirsaday u iska doondoonaya arrintu aanayna wax cafiya isagama yimaada baasi kuma sugna hadalkii unbay qurxinayaan rasuulka ilaahayna dee taas bay ducooyinkiisa qaarkood oo kaleba umuurahani way kuma sugan yihin xdثna qتaybة بن سعيid qال xdثna lyث وxdثna محamed بن رمح واللفظ lah qال أخبرna lyث عن يزيد بن أbي حبيب عن الحارث بن يعقب أن يعقب بن عبداللahi xdثه أنه سمع بصر بن سعيد يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمعت خولة بنت حكيم السلمية تقول سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول xadiidka sanadka horta waa sanad yar dheer waa sideed muslim iyo rasuulka ilaahay inta udhaxaysa waa saanidiisii naasilka ahayd wala habeen dhoweyd aan soo aragnay sanad sagaala sagaal wax ka badanna kitaabku ma laha intan weliba aynaani waqti aan dheerayno kolle casharadan dee waxoogaha kaba sokeeyeen lakiin mujaladka anigu aan haye kuba jirnayna mid kaloo sagaala aan sooba aragnay kolley xagga hore iimaanna waa kuba jiray bal waa asaanidiisii naasilka ahayd نزuulkaasna waxaa keenaya xadiidka laba صaxaabi baa ku wada sugan sacd بn abi waqaas axad الcashara haweeneyda khawla bintu xakiim la yidhah buu xadiidkii ka warinaya waa haweeney muhaajiriintii kaba mida cثmaan ibnu madcuun haweeneydiisii weeye bal waa dumarkii muhaajiraadka abeyd bay kaba mid tahay balta muslimna xadiidkan un bay ku leedahay xadiid kale way leedahay waa way jiraaye laakiin muslim kitaabkeena xadiidkan un bay kuba leedahay haddii aan eegno markan dhaafno صaxaabadiina bsr بnu saciid yacquub ibnu cabdillaahi iyo xaris ibnu yacquub iyo yaziid ibnu abi xabiib afartuba waa taabiciintii iyaguna meeshii afar taabici baa ki afartaa imanka sulaymaan taymiya ay kuma sugnaayeen nin keliyo taabicii kuma sugnaaye nin keliyo saxaabi halkan laba saxaabi baa ku sugan afar taabicina way kuma sugayiin taas baa deeta keentay sanadka tiradiisan dheer xagga marka la eega yaziid ibnu abi xabiib de kolley waana sanadku waxaan filayaa markaan eegno intooda hore o dhan ilaa m waaba de qeybta hore waa reer masare yaziid ibn abi xabiib de horeynu marar badan usoo aragno waa nin caalimo reer masar oo la yidhaaho markii dambe reer masar iyagoo intii hore siyarta iyo makaazida iyo waxyaalo kale cilmigoodu isagaba badnaa alxalaal walxaraam iyo kalaamkeedu waa ninkii malaa bidaayadiisa badan ba lahaae xaris ibnu yacquubkan kolley nin imikaba inoo dambeeyo sanadka dambe inooguba imanaya waqtigiisiina fuqahadii waaweyneyd iyo culimadii waaweyneyd ka mida waa camr bn اxaariث aabihii weeye xariث بن yacquub camr بn اxariث yacquub ibn cabdالlahi بn اlashaj isagoo nin kale oo dee isagana taabiciya waana ninka uu kaba warinayo muslim ibn saciidna horeynu kitaabka ugu soo aragnay waxaan filayaana dhammaantood waxaan khawlo ahayn meelo kale ku wada sugayin ha kala yar markaa dee yaryaraadeen sida labada yacquub oo ama xaris ibn yacquub iyo yacquub ibn cabdillaahi oo dee aan meelo badan ahayn be laakiin meel aan halkan ahayn oo dee horena way na kuba soo mareen waxay tihi markaa khawla binta xakiim samictu rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam yaquulu man nazla ruuxa dega manzilan meel dega uma qaala uu yidhaaha acuudu bikalimaati اllaahi taamaati min shari maa khalaq lam yaduruhu shay-un shay wax ma yeelo xataa yartaxila ilaa uu ka guuraya min manzilihi meeshiisa ama manzilkiisa daalika kaas ah ee uu degay waa duco weyn ama isticaado weyn weeye ee bal xadiidku dariiqa labaad horta markan gaadhnaan in yar kusoo yar laami doona iyadoo xadiid kaloo shaahid u ah oo abu hureyre xadiidkiina uu inoo dambeeyo wuxuu yihi markaa muslim xadaثna haruun بnu macruufi wabu طaahiri kilaahumaa can ibni wahbin wlafظu lharuuna qaala xadaثna cabdالlahi bn wahbi qaala وaأkbaranaa camr wahuwa bn الxaariثi ana yaziid bna abi xabiibi wاlxaariث bna yacquba xadaثaahu عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بصر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم السلمية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سنة kuwa tiradii kama badna waa intii bay kii hore isku mid yihiin layth بن سacد baa markii hore يزيد بن أbي xabiib kaba wariyey maantana layth halkiisii waxa yimid ninkii isna faqiiha ahaa imaamkaba ahaa kollay dabaqada lays iyo malik iyo aqoon ahaanna waa kula sinaa dee waana la dabaqe laakiin isagu sidoodii cumrigiisoodum dee rag waaweyn bay noqdeen oo mid kasta toddobaatan dhaafay ee isaga horu u dhintay oo dabaqadii isagu ka hor dhintay nin faqiihan u ahaa in badanna kitaabka waan kusoo aragnay camr bn alxaaris ayaa yuu ka warinaya maanta aabihii iyo yaziid ibnu abi xabiib buu ka wada warinaya ee inta kale sanadkana waa taa aynu soo aragnay markaa horeba waxay khawla markaa tihi rasuulka ilaahay bay maqashay xaal ku qowlayo idaa nazla axadukum axadkiin hadduu dego manzila manzil hadduu dego falyaqul taa hore waxay ahayd un hadduu dego saa yidhaahe waaba amar rasuulka ilaahayna amrayo dee walulistixbaab yahay falyaqul ha yidhaaho acuudu bikalimaati اllaahi taamaati min shari maa khalaq taa haba yidha waxaan meengelayaa kelimaadka ilaahay ee taamaadkaa macnaa iyagu dhan naqsi gelaya ceeb gelaysa aanu jirin kelimaadkii qur'aankii baaba dee kelimaadkii ilaahay buu kaga mid yahay oo qur-aank waaba lagu fasiray m dee waxa weeyaan waa sifaadkiisii oo acuudu bicizat illahi waqudratih waata xadiid ba ay kuba yimaadeen xaggan oo cizadii iyo qudradii adigu waa kelimaadkii ilaahee dhammaa buuxay wax nuqsaana wax ceeba aan lahayn ayaan magan gelayaa min shari maa khalaqa wixii uu abuuray oo dhan sharkiis ayaan ka magan gelaya taa haba yidhaaho fa inahu laa yaduruhu ma dhibayo oo hadduu saa yeelo shay un shay xataa yartaxila minhu ilaa u manzilkii kaba guuro bal xadiidku ta inooguma sugan bal xadiidka abu hureyre dee shaahidkaana waan arki doonaa in sha allahu tacaala waqti isagu ah sida habeenkii oo kale ama galabtii oo la yidhaahaa iyo faa'iidada uu yeelan doono waan arki doonaaye ruuxu hadduu meel dego manzilkiina imaka khaas maaho ruux safar ahaayo dee isagoo socota ah habeen meel uu ku dhexayay degay kuma koobna wuu noqonayaa kaas oo kale manzilkii aada soo degtay oo guri aada soo gashay baabuu noqonayaa taas in bal waxa weeya waxay la tahay markuubkii la fuulaya ama diyaarad fuul ama qidaar fuul ama wax kale oo kalo markaa aada fuusho oo kale aad tidhaahid waa meel aada degtay taasi ee waxa weeyaan iyada tani kuma koobna uun ruux socoto ahaayo meel uu degay taase waa ruuxii meel degaba ama manzilkii magaalaha noqoto manzilka ruuxu markaa uu safarkaya halkii kolba uu ku degaya haba noqoto ha noqoto wax kale adigu ruuxa meel dega ee yidhaaha isticaadadan acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari maa khalaq wax dhibayaa ma jiraan ilow meeshaa ka tegayo shay-una waa nakiro siyaaqu nafyi kuba sugan markaa shay ama ha noqoto xayawaan iyo taas ha noqoto jin iyo is adigu kol hadduu isticaadadan dhab ahaan ula yimaado isagoo rumaysan yaqiinsan bal tan ula yimaado qalbigiisna xaadir yahay ilah baa subxaanaه wa tacaala ku badbaadinaya taas baa rasuulka ilaahay noo sheegaa saadiq masduuq wuxuu idhahaa qurdubi ba wuxuu idhaha amarkan rasuulka ilaahayna amre uu yihi falyaqul horta waa calىa jihati اlirshaad ilaa maa yudfacu bihi اlada waa hanuunin rasuulka ilaahay inagu hanuuninayo inagu toosinayo wax dhibtii ilaahay ku daafacayo ama ruuxii lagaba daafacayo dee waxaana ay tahay maangelyo ilaahay subxaana wa tacaala sifaadkiisii kelimaadkiisii waa tan isagii la maangelayaba weeye oo arrinkani horta amarkani waa lilnadbi waa lilirshaad waana lanagu tarkiibinayaa markaasaa wuxuu la yidhaahaa imaamkaasa idhaha ruuxa mutacawidka alfaaddan isticmaalaya xaqiisu ama dee ilaahay maangelaya asmaadiisa iyo sifaadkiisa maangelaya waxaa xaqiisu yahay an yasduqa allaha fi iltijaa ilayh macnaa inay arrintani run kaba tahay inuu kuwa run sheegayo xagga maangelyadanuu rabbigii maangelaya ilaahay wuu isu dhiibayaa ilaahay buu maangelayaa arrinkan in dee bal matalan xagga tala saarashadiisa iyo ictiqaadka rasuulka ilaahay baa arrinkan ku warrameeya yaqiinta uu yaqiininaya inuu hadalkani run yahay iyo oo bal waxa weeyaan iyo qalbigiisoo xaadir oo niyadiisu ay joogto taa ilaahay weydiisanayo bal inuu taa kulaba yimaado taas baa xaqiisu yahay marka hadduu taa kulaba yimaado oo uu niyadaa iyo ictiqaadkaa niyadaa runtaa iyo ictiqaadkaa ulaba yimaado muraadkiisii waa gaadhayaa xaggan irtijahan iyo tawakulkan iyo dee isticaadadan rabbigii uu maangelayay oo wixii uu ka baqanayana waa ka badbaadayaa taas bay noqonaysaa bal xadiidkan kalen sheegayana waaba kanoo hadduu ruuxu galabtii yidhaaho waxyaalaha oo adkaartiisa galabtii kuba dara dee subaxdiina lamid bay noqon kollay adkaartaa subaxdii iyo galabtii iyo way wadaagsadaanuun kollay waxii ay leeyihiin khaasiye ah bal waxa uu ruuxu ku helayo waaba kan oo wuxu uhi qaala yacquubo وqاaل القعقاc بن حakيم عaن dكوان أbي صاaلح عaن أbي هurayرaةa سندka horta waa inoo xidhiidhsan yahay wuxuu inoogu xidhiidhsan yahay waa يعqوب iبن cabdاللahi بن الأشhج ee intii ka horeysay baana halkan imika inay markii hore wata aynu soo marnay halkan ka horeyneysa يعqوب hadduu markii hore bsr بن سacيid kaba wariyo عan sعد بن أbي وqاص imika muxuu ka warinaya nin kaleo qacqaca ibnu xakiim la idhaha hiqa oo taabiciintii dhexaa isaguna dakwaan waa abi saalix oo isaguna de waa taabicigii aada u shahiirka aynu naqaanay can abi hurayrata anahu qaala jaءa rajulu nin baa yimi ilى الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam faqaala wuxuu uhi ya rasuula اllahi maa laqiitu min caqrabi ladaqatni اlbaarixata anaa habeenkii baa hangaro la qaniinay ama caqrab baa qaniinay dhib badan baa kala kulanto waa seexan waayo muwada baa waxay ku sugna ayaa kuma sugnaa muwadaa maalik maan seexan eh macnaa maxaan kala kulmay macnaa badnaaya oo dhibtiisu badnayda wixii aan la kulmayn xalay kala kulmay caqrab ladaqatni lbaarixata xalay i qaniintay saasuu rasuulkii oha barnaa wuxuu sheegayaa uun alamkii badnaa ee keenay inaanu seexan ee uu kalaba kulmay caqrab kaa qaniinay qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi amaa low qulta haddaad tidhaahid xiina amsayta markii aada galabaysatay oo haddii aad odhan lahayd weeye markay cadceedu kuuba dhacday ama aada galabtii gashay acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari maa khalaq lam taduraka wax kumay yeesheen oo ina kumay dhibteen taas buu ihi waa rasuulkii ah saadiq almasduuq ee kolley arrinku wuxuu noqonayaa ruuxii dee shaki kaga jiray ruuxii dikrigan ulaba yihiin bal aada tijaabisid waaba intaasay sida noqoto kollay nafcigan uma yeelanaysa ee waxtarkan si aan qurdubi kaba soo naqlinay ruuxii dee arrinkani uu dhab kaba yahay niyo saadiqaa kuba yidhaahaa isagoo yaqiinsan oo rumaysan rasuulka ilaahay saadiqa masduuq baa tan inoo sheegay taa kulaba yimaada dee arrinkan buu helayaaba ximaayo iyo badbaaday u noqonaysaa oo inaanu waxani waxba yeeleenba ee ilaa waagu ugaba baryayo aanu wax dhiba laba kulmeen kollay dikrigan maaha adkaaro kale sida bismi illahi aladii laa yaduru maca smin shayin fi lardi walaa fi samaa huwa samiic alcaliim rasuulka ilaahay taasoo kale inooguba sheegay inaanay wax dee ruuxii taa laba yimaadeen lakiin waa ictiqaadkaa kulama yimaado bal arrin dhacday oo kutubta xadiidka kuba sugan nin taabiciyo xadiidkaa warinayay oo dee isagii lagaba maqlay ayaa waxaa asiibay nacyar faarij baa kuba dhacay oo dee malaha kolley haddana kama horjoogsan markii dambe dee axaadiisii aynu aqriyo xadiidkan buu sheego ninkii kaba maqlaya isagii uma fiirsado dee isaga waxay wey arrintooda waxay ahayd wixii la maqlaa may ahayn waxay dee macrifo iyo ama ay u qaadan jireene waa camalfal bay u qaadan jireen tul ujeedadiis ahayd iyo eegiddan dee kol hadduu waa k maxaa hadduu xadiidkan warinayey muxuu sawkan isagiiba iyo waxaan heleen oo kale deetu yihi maxaad iga soo eegeysaa anaa habeenkisi qadihii ilaahay iguma fulo habeenkii tani ay heleen maan odhan maan odhanoo iyada taasay ahayd oo dee waa la ilowsiiye o kale qurdubiba halkan wuxuu yidhaha isagoo dee umuurahan rasuulka ilahi ino saadiq almasuuq iyo umuuraha soo sheegay ayaa wuxuu yidhaha dee markay tan noqotay kamaan tegin waan la iman jiray iyadoon taa ictiqaadsanahayo habeen baa anoo meel mahdiye la odhanayo meelihii nimankii cubaydiyiintii la odhan jiray in ay kaba soo bilaabmeen oo magaalay ahaydba taas iyadoon joogo ayaa habeen caqrib qadno naftaydiibaa dib ugu noqdo waxaan ogaaday galabtii inaanan odhan buu yidhio markaasaan naftaydii ku idhi see rasuulkii ilaahay yidhio amaa low qibti xiina amsayt acuudu bikalimaati lam tadurak saasaan nafteydi waa ku idhi haddaad markii tidhaahid ood markii aad galabnimadii tidhaahid waxaan waxba kuma yeelan bal calaa kuli xaalin kolley adkaartan iyo isticaadaadkan iyo waxaan ictiqaad dhaba ayay u baahan yihiin iyo markaa niyada dhabta ee loogulaba yimaado tijaabo iyo tajribe iyo waxyaalahaas maawasan markaa adwiyadii rasuulka ilaahiyaba salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markii hore baan kuba soo sheegnay وxdثnي عيسى بن حmد المصري qال أخبرnي لyث عن يزيد بن أbي حبيب عن جعفر و جعفر بن شhرحبيل adu kole tirsintiisay ku jirta horay noo soo aragno عن يعقوب أنه ذkra له wuxuu يعقوب u sheegay أن abا صالح mولى غضفان oo abا صالح hore أخبr inuu u waramayo أنه سمع abا هريرةa يقuل qاaل رaجuل nin ba wuxuu yihi yا رasuuل اللhi rasuulki ilaahyw ladaqatnii waxa i qaniintay aqrabun bimili xadiidi ibni wahbi xadiidka ibni wahbi aan kaba soo baxnay mid laba mida baabu maa yaquulu cinda noomi waakdi lmadjaci wuxuu u baabaysan yahay wixii uu odhanayey ee duco iyo adkaar ahaa marka shaksigu dee uu seexanayo cinda noom waa hurdada agteeda iyo waakdi lmadjaci meesha uu jiifsanayo dee marka uu yimaado gudagalo dee jiifsanayo bal wixii duco ama adkaara ee uu odhanayay kolley waa baab iska dheer buu noqonayaa intaan ka gaadhsiin karna ayuun baan wadaynaa dee markaa cashirkan ka dambeeyun bay tatimadiisana aan ku arki doona haddii ala idhaah xadaثna cثmaan بn abi shaybata وإسxaaq بn ibrahim wlafd lcثmaan qaala isxaaq akhbarana wqaala cثmaan xadaثna jariir can mansuurin iyo muctamir weeye can sacd bni cubaydata xadaثani اlbara bn casim sacd bni cubeydatana horey nuu soo maray marar baan soo aragnay ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala rasuulka ilaahi baa wuxu uhi idaa akhadata markaa bara ayuu la hadlayaa markaad gudagashid aad qaadatid madjacaka meesha aada jiifsanayso macnuhuna waa marka doonto inaad seexato weeye oo idaa arata nooma fii madjacic madjac waa meeshii la jiifsanayey markaad doonto inaad seexato fatawada eeg inaymaha markuu jiifsaday ma weyseysanaye waa marka aad doonto ee inaad seexato fatawada weysayse wuduu'aka ka wuduu'ika weysadaadii lisalaati salaadaad u weysaysanaysa mid laba mida uma dajic jiifso calaa shiqika alaymani dhinacaaga midig u jiifso uma qul waxaad tidhaahaa allahuma inii aslamtu wajhii ilayka wafawadtu amrii ilayka waaljaأtu dahrii ilayka ragbata warahbata ilayk laa maljaأa walaa manjaءa minka ama man jaءa minka ilaa ilayk aamantu bikitaabika aladii anzalta wabinabiyika aladii arsalta saadhe oo ducada haddaan laqbeeyo allahuma ilaahayow inii anugu aslamtu waan dhiibay wejii wejigayga ilayka wejiga halkan waa min tacbiir اljuز wairaadat اlkuli bay yidhaaheen oo dee waxaaba lafdi markaa kuba iman doona nafsi halkan weji bedelkayga walow wejigii ay taa wada socoto bal markaa waxaan ku kala duway karna aan eegi doono waxa weeyaan waa naftaydii baan kuu dhiiboon ka dhigay mid kuu hogaansamaysa weeye waan isu kaa dhiibay ilaah fawad fawadtu waan bandhigayo amri arrinkaygiina ileyka macnaa adaan ku tala saaranayaa weeye adaan kugu tawakulayaa oo arrinkaygiina ilaahu adigan kuu dhiibtay wa alja'tu waan tiiriyey dahrii dhabarkayga ilayka xaggaagaan u tiiriyey dhabarkaygii kolley waa maca isla wada macne oo waan ku tala saaranayaa umuurahaygoo dhanna adigaan kuu cuskanayaa insaankuba ee dhabarkiisa hadduu gidaah ku tiriyo ama wax kale ku tiriyo wixii uu cuskadaa wixii uu xoogeeyaa aad tirsatid buu leeyahay marka macnuhu waxa weeyaanuun umuurtaydoo dhan ba adaan kuu dhiibanayaa adaan kuu cuskanayaa oo saa insaankuba waxaa dhabarkiisa uu kuba tiiriyo uu u cuskado ayaan umuurahaygoo dhanba kugu cuskanaya adiga ilaahayow وألجأت الظهر إليك رغبة إليك ورغبة وضلبا iyo طبعا في ثواaبك wy anoo نaxariistaada iyo حمaayadaada iyo أجrigaaga doonaya ورهبة iyo cabsi ay minka wey adiga aan kaa cabsanayo لا ملجأ meel loo leexdo walaa manja iyona meel lagu badbaado minka xaggaaga looga dee laga magan galo ama lagaga baxsado lagaga badbaado may sugnaaninoo ilaa ilayka adiga xaggaaga un mooye dee xaggaaga ruux usoo cararo un mooyaane ruux kaloo kaa badbaadaya oo cadaabkaagii ka badbaadaya oo ciqaabkaagii ama qabdadaadii kaba bixi karaa ma jirto ruuxa badbaadaya waa kaa fafiru ila allah kaa xaggaaga usoo cararay un laakiin dadka kale ama cid kale ruuxu meel buu kaga dhuuntaa meel baabuu kaga badbaadaa meeluu kaba gala dhici karta uu kaga baxsan karo laakiin ilaahay subxaana watacaala meel lagaga baxsan karaya iyo meel isaga qabashadiisa lagaga badbaadaya taasi ma jirto adiga xaggaaga un mooye ruux kuu soo cararo un mooye amantu waan rumeeyey bikitaabika aladii anzalta kitaabkaagii aada soo dejisay oo dee kolley waa kutubtii oo dhan ba wabinebiyika nebigaagiina waan rumeeyey aladii nebigaasoo arsalta aada soo dirtay wajcalhuna yeel waa kelimaadkan min aakhiri kalaamika hadalkaa ujeedadu haddaad wax kala aqriyayso haddaad hadal kale odhanayso taa horta kuwa kale ka horreysiyo u dambaysiya waxyaalahaad odhanayso ducadan iyo istislaamkan iyo arrinkan dee kolleyna ruuxu waa arrimo waaweyn oo ilaahu waan isu kaa dhiibay oo umuurtaydoo dhan baan kuu tala saaranaya iyo waxyaalahaasoo dhami haddii dee aanay isaga ficilkaas qowlka ama arrintaasi ka muuqan oy hadal u noqoto ficilkiisu beeninayo kolley dee waxaad moodaa kadibba iyo beenba inay arrintu isuba rogi oo bal ruuxu inuu waxyaalahana ku dadaalo in saa ugu qowlayo bal ficilkiisuna kolley uu taa uba rumaynayo ama cala laqal uu kuma dhow yahay taas bal wey waxaanayn kolley xadiidku waa inoo sii socon doonaaye waxa uu halkan sheekhu raximah llahu tacaala leeyahay xadiidka waxaa inooguba sugan saddex sunno oo muhim ah oo waa sunayaal uun waajib maaha ta koobaad waxa weeye marka uu ruuxu seexanayo inuu weysaysto bal markaa hadduu markii hore sii weyse qabay dee weysadii hore way ku filan tahay waayo maqsuudku waxa weeyaan ruuxu isagoo daahiro weyse qaba inuu seexdo waaba dhici karta dee inuu habeenkaaba dhinto o aan usooba toosin baaba dhici karta haddii uu sii weyse qabayna weysadaasi way ku filan haddii kalena bal markaa uu weysaysto waa mid arrin kalena uu raacinaya waaba saa waliyakuna astaqala ru'ya waabcada min talacub shaydaani bihi fii manaami weysadan waxay keenaysa kaba dheeraynaysaana shaydaankii inuu kuba ciyaaro dee adqaas oo axlaamiyan tuso ruyadiisina taasi waxay u dhowaanaysaa inay run noqoto shaydaankiina waa mid kaba dheeraynaysaa bal cala aqal horta ama calaa kulli xaal inuu weysaysto waa mid sunaha labaadna waa dhinaca midig inuu seexdo rasuulka ilaahay tayaamunkuu jeclaa waana sidii uu yeeri jiray kolley waxaaba halkana way igu sugan tahay dee waanay soo qaadaan oy leeyihin xagga intibaaha iyo baraarugana taasaa u deg deg badan laakiin adigu taasi kolley waxay ku xidhantaun tacawudka oo dee barhkood ba waxay idhaahaan wadnii kol hadduu dhinacan kale uu kuba yaallo xaggii bidixyo xaggii midig u jeesto dee waxa uu noqonayaa wax laalaado mucallaqaha oo markaa taasaa keenaysa inaanu hagaag hurdadii aanu aada u muquuran oonu dee hurdo dheer aanu gelin laakiin arrinku wuxuu ku xidhan yahay dee xagga kalena ilaah baa sameeyey kolba si loo jiifo waxaa la arkaa wadcigiisu inaanu isbedelin dee sahabayda gees kalena arrinku waa tacawud oo ruuxii dee xagga bidix inuu seexdo un uu bartay ama midigun u seexdo kale waxaa la arkaa dhinacii uu yaqaanay ayuunbaaba hurdadiisu ay ku macaanaanaysaa ee xaggii kale waxaa la arkaa inaanay dee aanu dee barashay taasi kuma xidhan tahay bal ma odhanayno taase laakiin waa rasuulka ilaah taa jeclaa dhinaca midigba inuu seexdo waana si ruuxu xusuus baabay u tahay qabriga si loo gelayay iyo taas iyo dhinacii looba dhigayay waana tan la yidhi siiba weysaysoba intaasoo dee intaa kuba aanu halkaas ba aanu kaba soo toosin sunnaha saddexaada kuma sugani waxa weeyaan waa inuu ruuxu markaa dikriga ilaahay oo dee kani ka mid yahay khaatimada kalaamkiisa say noqoto wixii uu maalintiisii kusoo xidhiiyey habeenkiisi ay noqoto inuu dikrigii ilaahay uu laba yimaado markaa uu seexanayo dee adkaar kalena waa inoo dambaysaa kanna waa loo dambaysiinayaa bal taasba waa saddexa sunno inooguba sugan rasuulka ilaahay markaa isagoo inoo sheegaya faa'iidada weyn ee dikrigan ama ducadan iyo istislaamkani leeyahay fain mutta haddaad dhimatid kollay mutta maata yamuutu wey haddii midta la idhaahdo maata yamaato fain mutta haddaad dhimatid min laylatika habeenkaagaas aada dhimatid oo aanad sooba toosin mutta waad dhimanaysaa waa anta cala alfitra adoo fitradii islaamnimoa khaatimo fiican bay kuu tahay fitradii islaamnimo adoo ku sugan ayaad dhiman bal haddii uu laakiin aanu kuba dhimanna muxuu helayaa riwaayaadka dambe inooguba iman qaala bara baa wuxuu yihi faradadtuhuna waan celceliyey iyagii baa dee inay waa ducadaa weyn istislaamkaa weyn ee fadliga aada u weyn leh ee si uu xafidoon ee ugu kala baxsan buu ku celiyey muxuu uu saa u yeelay liastadkirahuna si aan u xusuusto oo bal aan u xafido faqultu waxaa ihi intii kale markuu soo wada aqriyey aamantu birasuulika aladii arsalta intaasaan idhi qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu ihi qul aamantu binabiyika aladii arsalta wuu diiday inuu yidhaha birasuulika aladii arsalta ee waxaa tidhaha binabiyika aladii arsalta taadhe kolley malaa culimadu waxyaalihii ay tan ku tawjiihiyeenna waxa ugu mudan un arrinkani waa dikri oo walow dee halkan uu jiro xadiidka macnama lagu warin karaa mise laguma warin karo kol hadduu arrintu dikri ay tahay fadli gaara leh adkaarta cibaaraadkan baa fadligani ku tacalluqa cibaaro kaloo ruuxu ku bedelay waa cibaaraadkii nubuwada un cibaaraad kaleu ruuxu ku bedelayba fadligani kuma tacalluqayo marka rasuulka ilaahay wuxuu ugu diiday arrinkani waa dikri dikrigana lama bedelo markaa sidiisii baa loo yidhaahayo markaasaa rasuulka ilah may ha odhanin birasuulika aladii arsalte binabiyika aladii arsalta marka taas inagoon eegin macnama lagu warin karaayo de kolle kalaam baa culimo jira waa baab kale waa axaadiista kale ee wixii adkaar ku tacalluqsaday marka atixiyaadka oo kale alfaadihii alfaado lamida kuma bedeli karno aadaankana waa saas oo kale wixii adkaara sideedii baan u ilaalinaynaayo waxaa la arkaaba dee fadligani inuu alfaadahan kuba xidhan yahay asraar inagu aynaan dareemahayn oo dee waa waxyi kuba yimi inay taa tahay markaa lama bedelayo saas baa rasuulka ilaahay ugu diiday macna ahaanna waxay leeyihiinba haddii aan eegno hadalka balaaqadiisa iyo macnihiisa oo kale birasuulika lati binabiyika aladii arsalta iyo birasuulika aladii arsalta way kala xeel dheeryihin ayn iskaba dayno nebi iyo rasuul maxaa uba dhexeeya aan idhaahno ta haddaan iskaba dayno marka la eego marka la adii la idhaha birasuulika macni waa dhan yahayoo rasuulkaagii aada soo dirtay weeye marka aladii arsalta iska hadal bay noqonaysaa ziyaado ahuno wax faa'iiduu soo kordhinaya aanu jirin ee laftiga rasuul baaba ah kii lasoo diray weeyaan marka arsalta iska takraar ayay noqon lakiin halkan binebiyika marka la idhaaho nebigu kaa waxyi u yimi ee kolkol laguma kalifo inde inuu naftiisa un iyo wax kuba tacalluqsan kolla dee cid kale looba dirayo aladii arsalta macno cusub bay kordhinaysaayoo xaggaasna waabay ugaba mudan yihin lakiin bal waxaan leenahay arrinkani waa adkaar kol hadduu adkaar iyo duco yahay iyaga sideedii baa loo ilaaliyaa laftigeedii baa lagulaba yimaadaa taas baa rasuulka ilaahina uguma diiday xdثna محamed بن عبd لله بن نmayr qال xadثna عبd اللhi yعnي بن idrيس qال samعtu xusayna بn cabdiلرحمaن عan sacد بن عubaydaةa عan الbarاء بn عازim عan النabiyi slى الlه عليه وsلم بhada الxadiiث غayra ana maنsuura atma xadiiثa xadiidkii mansuur baynu soo maray imikana xusein baa sacd ibn ubaydat kaba cubaydato kaba warinayay wuxuu leeyahy kii mansuur baa kan dambe kala taabsan ee uu warinaya xusein wazaada fii xadiidi xuseynin wuxuu ku siyaadiyey wain asbaxa asaaba khayran oo haddii uu dhinto ruuxu oo uu saa kuba dhinto dee fidradiibuu ku dhimanaya laakiin haddii waagu u beriyo dee ducadanna waa helay ajrigeedii kolley khayr kalena waa helayaayo hadduu soo waagu u beryana waxaa u xasilaya hawaab sugantan uu laba yimi iyo ihtimaamkan khayr iyo dikrigan dee ajrigiisiiyo wixii baa uga xasilayo khayr buu asiibaya xdثna محamed بن المثنى qال xadثna أbu daud qال xadثna شhuعبة وxadثna بن بشhاaر qال xadثna عبدالرحمن وأbu daud qال xadثna شhuعبة عan cمر بن mرة qال samعtu سacد بن عubayدة يxadiث عن البراء بن عازب أنa رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم أmra رaجuلا nin buu amray koley bara buu ahaa إida أkhada مضجعaه min الleyl habeenkii markuu meesha uu seexanayo tago ama an yaquula inuu yidhaaho dee waan usoo weysayste allahuma aslamtu nafsii ilayka wawajahtu wajhii ilayka kolley nafsi iyo wejhi markii hore waxbay ku wada fasireen halkan waaba tan la israaciyo dee iyadii unoo hadalkii takraar kama dhigayno naftaydii bal waan kuu dhiibay oo waxaan ka dhigay mid adiga kuu hoggaansamaysa taasoo waan isdhiibay weeye wawajahtu wejiina walow dee markaa wejigii haddaan idhaa min tacbiir ljinsi wairaat lkulo nafsi iyo weji wax keliya looga wada jeedan laataa halkan waxaabaan odhan karnaa wejigii inuu qasadkii yahay oo qasadkaygiina xaggaagaan u jeediyo waa xagga acmaasha iyo wixii uu laba imanayo inuu ilaahay daraaddii uu laba imanayo wax kale aanu ku doonahaynba walja'tu dahri ilayka wafawadtu amrii ilayka ragbata warahbata ilayk kollay dee ragbata ilayka rahbatanna minka baa u qadarane laa malja'a walaa manja minka ila ilayka aamantu bikitaabika aladii anzalta wabirasuulika aladii arsalta taas buu yidhi laakiin waa taa aynu soo maray waa cibaaradii markuu ku celiyey inay ahayd wabinabiyika aladii arsalta fain maata hadduu dhinto maata calى alfitra walam yadkur ibnu bashaarin fii xadiidihi min alleyl ibnu bashaar iyo ibnu musanna xadiidka wada warinayey labadoodna waxay ka wada wariyeen un dee cabduraxmaan iyo abu da-uud buu ibnu bashaar ka wariyey ka hore se abu da-uud unbuu kaba wariyey markaa lafdiga ibnu bashaar min alleyli kumuu sugnayne laakiin dee kolley waa markaa u seexanaya ruuxu xadaثna yaحya بn yaحya qaal aخbarana abulaxwaص can abi isxaaqa can ilbarا bni caazibin qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm lirajuli wuxuu ku yihi ya fulaano idaa weyta markaad u dumanto ee tagta ilaa firaashika gogooshaada waa bimili xadiiثi camr bni mura kayra anahu qaala wuxuu uhi wabinabiyika aladii arsalta de kolleyna waa taas xadiidka horeba inooguma sugan rasuulka ilaahay waa ka diiday inuu idhaaho birasuulika aladii arsalte fain mutta haddaad dhimatid min leylatika habeenkaaga mutta calى اlfidrati wain asbaxta haddaad waa beriisatidna asabta khayra khayr baad asiibaysaa xadaثna بن المثنى وبن بشhاaر qاaل waxay dhaheen labada محمد xadaثna محamed بن جaعفر qال xadaثna شhuعبة عن أbي اسحاaq أنه سamعa البراء بن عازب buu mqلay yquل أmra رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahi ba amray رaجuلا بmثلi وlam ydkر وin aصبحta aصبta khayرا bal labada riwaayaan ku daraya si inta dambe waan joojin doonaa xadaثna cubaydاللahi بn mعaadi qaala xadaثna abi qaala xadaثna شhuعbaة can cabdالlahi bn abi الsfr can abi bakr bn abi muسى abibakr bn abi muسى alأshcari weeye can اlbarاi ana الnabiya slى الlahu عalيه waslم kaana wuxuu aha idaa akhada madjacahu marka uu meesha uu jiifsanayo tago ee uu doonayo inuu seexdo qaala mid yidhaaha allahuma bsmika axyaa bsmika amut taas baa rasuulka ilaahi waa adkaartii uu ima la iman jira cinda noom buu kaba mid yahay ilaahow magacaaga xuskan aan xusayo ee lama imanayo ayaan axyaa kuba noolaanayaa wa bismika magacaaga waa bidikri ismaka weeye sheegidan iyo xuska aan magacaaga xusayana amuutu waan kuba dhiman ama bismika oo dee ismigii bimacna musama aan idhaahno oo sida sabix isma rabbika laclaayo macnuhu dee ismigiisa nasah maayo waa isaga nasah weeyaane macnuhu yahay bismika axyaa waa bika axyaa wey adiga nooleyntaada adi noolaysa iyo taasu baaban kusoo toosaya kuba noolaanaya oo bismika amuutu dee adiga imaatadaada iyo taasu maadan kuba dhimanaya waida stayqada markuu soo toosana qaala wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa amaatanaa ilaahayna soo nooleeyey nooleynta halkani hurdadii waxay shabahaysaa geeri waana soo toosiiye weeye wailaahi nashuura xaggiisaana marjaca iyo laabanka iyo soo bixitaanka qubuuraha laga soo baxaana waa aakhira taasi xaggiisu ahaaday xadaثna cqبة بن mkrm الcamiy وabu bkr بn نaafici qaala xadaثna gundar qaala xadaثna شhuعbaة عan khaalidi وxada qaala samictu cabdالlahi بn الxariث yuxadiث can cabdالlahi بn cmara anahu cabdالlahi بn cmar amara wuxuu amray rajula idaa khada madjacahu marka uu meesha uu jiifsanayo gudagalo ee uu seexanayo qaala inuu yidhaaho اllahuma khalqta nafsii وanta twafaaha laka mamaatuha وamaxyaaha in axyaytaha faxfadha wain amadtaha fakfir laha allahuma inii asaluka alcaafiya ibna cumar baa nintaa faray waanuu inoo sheegi doonaa cidda uu kaba maqlay ibna cumar allahuma ilaahay ow khalaqta nafsii naftayda waad abuurtay wa anta adigaana tawafaha labadii toban mid ahaan baa xadfanaya tatawafaha hadaana ruuxdeeda qabanaya ama ha noqoto ee ruuxu intan allahu yatawafa alanfusa xiina mawtiha walatii lam tamut fii manaami markaa uu seexanayo ruuxdiisii la qaado ama marka uu la dhimanayaba hada noqotee laka ilaahu waxaa kuu sugnaaday mamaata geerideeda iyo maxyaa adun baaba leh adug baa ah ka ku tasarufaya noolaynaya dilaya in axya tahay ilaahu naftayda haddaad noolaysiisid ood hurdadaba iga soo toosisid faxfadha ilaahu ilaali wain amadta haddaad dishidood ruuxdayda qabatana fakfir lahaa ilaahu u dembi dhaaf allahuma inii asaluka alcaafiya ilaahu caafiyaan ku weydiisanaya taasna buu yihi faqaala lahu rajulu nin baa wuxuu ku yidhi ibn cumar baa lagu odhanayaa asamicta hada min cumara ma cumar baad arrinkan iyo ducadan kaba maqashay faqaala wuxuu uhi min khayri min cumara maya cid ka khayr badan cumar ibn اkhadaab waa ayo waa min rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam baan kaba maqlay qaala ibnu naaficin fii riwaayatihi can cabdillahi bn اlxaariثi walam yadkur muu odhan samictu inay khaalid wuxuu yihi samictu cabdاllahi halkaa can cabdillahi buu yihi wallah subxaana wataعala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا